wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
taliyihii ciidanka booliiska saldhigga degmada kaaraan oo ku dhaawacmay qarax maanta lala eegtay
faahfaahino ka soo baxaya dabaylo xoogan oo burburiyey in ka badan lixdan guri oo ku dhiftay magaalada kismaayo
in ka badan lix carruur ah oo cudurka jadeecada saacadihii ugu dambeeyey uu u geeriyooday gobolka shabeellaha dhexe
goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shaacisay doorashada kuraastii ugu horreysay ee lagu qabanayo magaalo xeebeedka baraawe
jenaraal abuukar xuud oo sheegay in ciidanka dowladda ay geysay magaalada beledweyn la soo celin doono haddii ay u shaqayn waayaan sidii loogu talagalay
ciidamo ka tirsan booliiska hirshabeelle oo howlgallo ka sameeyey goobaha loogu talagalay doorashooyinka ee magaalada jowhar
iyo dowladda yukrain oo fariin u dirtay dalalka galbeedka xilli ciidamada ruushka ay sii siqayaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waa maalinimo sabti ah taariikhdan oo ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha janabari sannadda laba kun labaiyo labaatan wadajir waxaa idinkugu warramaya abuukar dayax iyo anigoo cabsanaan juulo shaakir isla dayax ayaa soo saaray warkayga duurmarkanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan
taliyihii saldhigga degmada kaaraan ee ciidamada booliiska ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo maanta lagula egtay qayb ka mida degmada sida uu ku warramayo waryaheena xuseen washington faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah oo barqanimadii maanta waaxda jamhuuriya ee degmada kaaraan ee gobolkan banaadir gaar ahaan agagaarka masaajidka turkiga lagula eegtay taliyaha ciidanka waa saldhiga taliyaha saldhigga booliiska degmada kaaraan ee gobolka banaadir qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka la geliyey ayaa waxaa gaari nooca ay isticmaalaan ciidamada booliiska dowladda federaalk soomaaliya uu saarnaa taliyaha saldhigga booliiska kaaraan gaashaanle salaada caraale lagula egtay xilli uu marayay meel ku dhow masaajidka turkiga sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah sidoo kale waxaa la sheegay in gaashaanle salaad caraale iyo ciidamo la socday gaarahaan taliyaha uu soo gaaray dhaawac fudud islamarkaana waxaa markii dambe halkaas gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay in qaraxa ay waxyeelo u gaarsiiyey dad shacab ah oo goobta marayay xilligii uu qaraxaas dhacayay waxaana dadka waxyeelada gaartay ay ahaayeen dad shacab ah iyadoona goobta laga qaaday weli ma jiro waxwar ah oo ka soo baxay laamaha amniga degmada karaan oo uga hadlayaan qaraxii maanta ka dhacay degmada karaan ee gobolka banaadir gaar ahaan agagaarka masaajidka turkiga waxaana la sheegay in taliyaha saldhigga booliiska degmada karaan gaashaanle caraale uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxaas lagula egtay degmada karaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada ayaa la tilmaamay inay gaareen goobta uu qaraxu ka dhacay islamarkaana waxaa laamaha amniga degmada ay sameeyeen baaritaano kooban oo ku aadan falkaas dhacay welina ma jiro xoraha oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalk oo ay ugu faahfaahinayaan qaraxii maanta ka dhacay muqdisho si kastaba magaalada muqdisho ayaa waxaa maalmihii dambe kusoo badanayay dariirka qorshaysan iyo qaraxyada ismiidaaminta iyo kuwa minada ah ee xilliyada qaarkood ka dhaca magaalada waxaana inta badan qaraxyada ay waxyeelo ka soo gaartaa dadka shacabka ah iyo asgarta dowladda
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dabeelo xoogan oo burburiyey in ka badan lixdan guri oo ku dhuftay magaalada kismaayo warkan waxaa faahfaahinaysa waryahayaga nasteexa cabdulqaadir xasan
dabaylo xooggan oo ka bilowday gobolka jubbada hoose ayaa waxyeelo gaarsiiyey qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee kenya iyo qoysas kale oo ku nool magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka jubbaland dabaylaha ayaa burburiyey in ka badan lixdan guri oo ay deganaayeen qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga kuwaasi oo ku yaala xaafada midnimo ee kismaayo waxaana guryaha qaarkood kusoo rogmaday bacaad fara badan gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo la hadlay v o e-da ayaa u sheegay inay gurmad u sameeyeen qoysaskii ay waxyeelada u geysatay dabaysha ku dhufatay deegaano ka tirsan jubbada hoose wuxuuna sheegay inay gaadiid badan geeyeen guryaha soo dumay si looga bixiyo bacaadka kusoo rogmaday islamarkaana weli maamulka kismaayo uu ku howlan yahay sidii loo caawin lahaa qoysaskii waxyeeladu ay gaartay ayna ka cabsi qabaan inay dumaan guryo kale guddoomiye cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhibaatada ka dhacday halkaasi ay tahay mid weyn oo maamulka keliya uusan waxba ka qaban karin waxuuna ganacsatada jubbaland iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadkaasi ugu dambayntii dabaylo xoogan ayaa waxa ay ku dhufteen xeebaha gobolka jubbada hoose waxaana dabaylaha khasaare hantiyadeed ay gaarsiiyeen oo ay dumiyeen guryo fara badan oo ay deganaayeen qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waryaheena nasteexa cabduqaadir aad bay u mahadsan tahay in ka badan lix caruur ah ayaa cudurka jadeecada saacadihii lasoo dhaafay ugu geeriyooday gobolka shabeellaha dhexe
leyno deegaan hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabelle ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaas uu cudurka jadeecada ugu geeriyoodeen caruur yaryar oo da-doodu aada u yar tahay cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay deegaan lagu magacaabo bashaqle oo hoostaga degmada warshiiq ee shabeellaha dhexe waxaana la xaqiijiyay in cudurkaasi ay u dhinteen ilaa iyo shan caruur ah sida wararku ay sheegayaan kuwaas oo da-doodu ay ka hooseyso toddoba sano jir qaar ka mida dadka deegaanka bashaqleh oo la hadlay warbaahinta dalsan ee magaalada muqdisho ayaa u sheegay in cudurka jadeecada uu soo ritay caruurta yaryar ee ku nool deegaanka islamarkaana carruurta qaarkood ay yihiin kuwo aada ula il daran cudurkaasi sidoo kale dadka waxa ay inoo sheegeen in cudurka uu ku dhacay dad waayeello ah oo aad da u ah kuwaas oo la jiifa cudurka jadeecada xarumaha caafimaadka yaryar ee ku yaala deegaanka bashaqleh ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana hoostaga degmada warsheeq dadka deegaanku waxa ay ku baaqeen in gurmad caafimaad oo deg dega lala soo gaaro si loo dabiibo carruurta iyo dadka waayeelada ah ee jadeecadu ay soo ridatay ee ku dhibaataysan deegaanka bashaqle maamulka degmada warshiiq ee shabeellaha dhexe ee hirshabelle ayaan weli ka hadlin cudurka jadeecada ee sida ba-an dadku ugu soo ritay deegaanka bashaqleh ee shabeellaha dhexe
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey doorashada kuraasta ugu horeysa ee lagu qabanayo magaalada baraabe farxiyo muraad ayaa warkan faahfaahinaysa guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyey qabashada doorashada kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kow iyo tobanaad kuwaasi oo lagu qaban doono magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed qoraalka ayaa waxaa soo saaray guddiga doorashada waxaana ay sheegeen islamarkaana ay soo bandhigeen liiska saddex iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee ka dhacaysa magaalada baraawe islamarkaana deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada labaad sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in markaasi maalmaha soo socdo ay shaacin doonaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaysa ergada dooranaysa kuraastaasi saddex iyo tobanka ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii ugu horreeyey ee shaaciya kuraasta deegaan doorashada labaad ee markaasi ka dhaceyso tobanka magaalo ee loo asteeyey in doorashada ay ka dhacdo kuraastan golaha shacabka ayaa waxaa markaasi magaalada baraawe ee ka dhici doonta ayaa afartii sane ee lasoo dhaafay waxaa ku fadhiyey islamarkaana ay kala ahaayeen hoob toban iyo lix xildhibaan aamine sheekh cismaan hoob afartan iyo afar xildhibaan safiya xasan nuur hoob boqol konton iyo shan xildhibaan jawaahir cadaawe cabdi hoob boqol iyo konton xildhibaan xasan cismaan xuseen qoryooley hoob boqol konton iyo kow xildhibaan cabdulaahi xuseen cali cabdalla hoob boqol konton iyo labo xildhibaan cabdulaahi cumar abshir hoob boqol konton iyo saddex xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil hoob boqol iyo lixdan xildhibaan axmed mayow cabdalla hoob boqol lixdan iyo kow xildhibaan sayid cali cabdulaahi macalin hoob boqol iyo konton xildhibaan maxamed siciid cabdulaahi hoob siddeetan xildhibaan maxamed cumar dalxa hoob boqol lixdan iyo shan xildhibaan brofesor saalim caliyow ibrow hoob boqol toddobaatan iyo saddex xildhibaan cismaan xaaji cali
waryaheena farxiyo muraad aad bay u mahadsan tahay ciidamada booliiska magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle ayaa maanta waxa ay howlgallo amni xaqiijina ka sameeyeen goobaha loogu talagalay doorashooyinka ee magaalada jowhar sidau warkan ku eegayo waryaheena saleban magaalada jowhar ee caasimadda ah maamulka hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta isniinta ah ee soo socota kow iyo soddonka bishan janawari ay ka bilaabato doorashada kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya jowhar ayaa waxaa ka socota diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada kuraasta golaha shacabka islamarkaana waxa ay guddiga doorashada hirshabeelle ay wadaan diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya shan kursi oo ka mid ah kow iyo toban kursi oo lasoo saaray ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom ayaa saakay howlgallo baaritaana ah waxa ay ka sameeyeen howlka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe qoraal ay soo saareen guddiga doorashada hirshabeelle ayaa lagu sheegay in tallaabada ay ciidamada amisom howlgalka uga sameeyeen howlka loo asteeyey doorashada ay tahay mid loogu diyaargaroobayo doorashada jowhar ka dhacaysa maalinta isniinta ee soo aadan maamulka hirshabeelle ayaa keliya ah maamulka aan weli bilaabin doorashada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana horey u bilaabay doorashada afarta dowlad goboleed ee kale iyadoona ilaa haatan la doortay toddobaatan iyo afar xildhibaan
jenaraal abuukar xuud oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle kuna sugan magaalada muqdisho waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay geysay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dib loo soo celin doono haddii ay u shaqayn waayaan sidii loogu talagalay cabdiwahaab cirguje ayaa warkan sii dhammaystiray
jenaraal abubakar xuud oo dhowaan yimiday magaalada muqdisho oo maanta warfadiyeenka kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxauu ka hadlay arrimo doora jenaraal xuud ayaa sheegay inuu tanaasulo danta ummada sida uu sheegay jenaraalku si fiicanaa naloo soo dhoweeyey oo sharafay gogol qurxan oo gogol soomaaliyeedah ayaa naloo fiidiyon fadhiisannay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa in aan ka dadaalno inuuna qaranka dumin inaan ka dadaalno wixii duminayey inaan idaa ka joog waxba ma ogin soomaaliya dhibaatadan afartanka sane ee ku jirto waxaa keenay qarankii aan duminnay mid kale yaan la dumin intaa waxaa ii dheer waxa waaye inaan ka talinno samaha soomaaliyeed inaan ka talinno dadka soomaaliyeed oo aan ka turjirno baahidooda dhinac walba ay tahay waxbarasho hadday tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday dhaqaalo tahaba waxaa aad u badnaa waxaan u taagannahay in isqabadkaas aan ka dhex raadinno heshiis soomaali inay meel wada addo in laysu tanaasulo waxa adiga aad la ciisoon tahay ama aad la xanaaqsan tahay ummadda soomaaliyeed dhibaata dhibaataa ka soo gaaraysa marka dadka in loo tanaasulo oo shacabka loo tanaasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ayaa xaqiiqadu dhabtaa tahay nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeyo marka uusan dadka fiirin waxay noqonaysaa dana shaksiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka soomaaliyeed waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka soomaaliyeed waxaan u taagannahay qaran inuu jenaraal abukar xuud oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay ciidamada dowladdu geysay beledweyne sidoo kale jenaraalka ayaa sheegay inay kulmeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kulankoodu ku soo dhammaaday isfahan buuxa waxaana uu farriin u diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble
farmaajo waa is aragnay arrintaas waxba kama uu qabo soomaalinimo wuu istaagay ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonnaa isagana waxaan leenahay soomaali fiiri u istaag soomaaliya wixii ku dhibaaya laq ha sii daynin wax badanoo ku dhibo waa jiraan waa ognahay laakiin laq haddaadan laqi karinna waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno wax isu sharaxno si wanaagga loo gaadho arrinta ciidamada beledweyne la geeyey mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan anaa nin ciidanaan ahay ciidankaas beledweyne la geeyey hadduu si soomaalinimaa u shaqayn waayo waa soo celinaynaa hadduu soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn ugu dambayntiina jenaraal abubakar xuud ayaa fariin u diray shacabka reer hiiraan
reer hiiraan waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer hiiraan ka maqan ayadii aanan baadigoobkeeda ku jirnaa waxaana rajaynayaa inaan si fiican u dhammaystiro ilaahay hadduu yidhaahdo reer hiiraan waxaan u sheegayaa haddaad doonaysaan in magiciinna uu jiro masiirkiinna uu jiro meel walbo aad joogtaan mid ahaada
cabdiwahaab maxamed jaamacir guje idaacadda iyo tiifiga dalsan muqdisho halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha waddanka ukrain ninka lagu magacaabo volodimir zelenski waxa uu dalalka galbeedka ugu baaqay inaysan abuurin walaac xilli ciidamada ruushka ay kusii siqayaan xuduudda dalkiisa maraykanka ayaase sheegay in ciidamada ruushka ay kusii siqaya xadka yukrain ay tahay arrin walaac abuuraysa islamarkaana xasrad abuuri doonto haddii uu dagaal dhaco ruushka waxa ay beenisay inay qorsheynayso inuu duulaan ku qaado yukrain wuxuuna sheegay in taageerada maraykanka ee yukrain ay khatar tahay guudahaan warkii duhur aad kala socoteen duhurnimadan raadiyaha dalsan waa anaga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel